dagaalka hadda inu soo gaaray annaga nafteena waxaan la soconnaa in meesha ay madaafiic iyo dagaal ka socdo taasoo xubno ku dhaawacmay xubno ku dhintay welina aan dhammaan waa taa waxaan ku weydiiyey dagaalkan hadda goobooyin ka socda yo u dhexeeyaa marka maxamuud wallahi dagaalkaasoo ciidankii aad la socotaan muddada sanadka iyo inta ka badanba goobooyin fadhiyey oo ka soo baxay kismaayo kadib markuu dagaal sanadkii hore uu ka dhacay inta ka dambeysana halkaasi nabadgelyaa u deganaa inta xaaladda laga xalinayo iyo mushkiladaha meesha ka jira iyo ciidamadii raaskambooniyiinta oo kismaayo kasoo duulay in u dhexeeya ayaana soo gaaraysa marka ciidanka juba ee axmed madoobe oo hogaamiyo ayaa weerar ku qaaday miyaa leedahay deegaanka goobweyn oo ciidan kale ay joogeen anugu hadda hadda ciidanka jubba kuma dhigi karo waxaan ku yidhi ciidanka raaskamboon iyo axmed madoobe hogaamiye maxamuud waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo adinku yaa idiin xaqiijiyey ciidanka axmed madoobe inay weerarka qaadeen oo wax weerara dhanka kale uusan ka imaan madaxnimo wey adinku hadda waa raadin kartaan waa haddii dadku waa isku xiran yahay kismaayona waa noolaga soo sheegay goobta dagaalka ka socdana waa noolaga soo sheegay wixii dhacayna waa noola sheegay marka shirka midnimo ee halkan iskugu yimid oo raadinayay in khilaaf kasta si wada hadala lagu dhameeyo ayaa cambaareynayo in maanta dagaalkaa uu dhaco taas oo loo arka inay caqabad ku noqon karto midnimadii iyo wada noolaashihii la raadinayay waata arrintan aad sheegaysa ciidamada axmed madoobe oo hogaamiyey inay weeraraan deegaanka goobweyn maxaa lagu fasiri karaa adigu aragtidaada wallahi su-aashaas waa su-aal isaga in la weydiiyo u baahan annaga waa waxaan la yaabanahay weyo aad noogu xunnahay waxaa la isweydiinaya arrimaha waxaa keeni karo iyadoo hore ay u jireen heshiis axmed madoobe iyo barre hiiraale ay galeen marka ma jiraan dhadhaqaaqyo ciidanka qudhooda ay wadeen kuwa goobweyn jooga waxa keeni karo waa waxaan la yaabanahay arrintaasu waxaa jirtay in heshiis korneel barre hiiraale oo hogaaminayay ciidankaasi muddo dheer halkaa fadhiyey ay wadagaleen dawladda federaalka iyo igad iyo axmed madoobe dhinac ka ahaa ciidamada ay qeyb magaalada tageen qeybna ay halkaas joogeen oyna ahayd qorshahoodana ayagana ay wada tagaan magaalada marka waxaa hadda dhaliyey in la weeraro ma garanayno hadii da soomaaliya arrimooda o dhan baa iska mushkilad oo maalintaas tirahda xal baa la gaarayaaba kolaa meel xalka ka fogeysa waxaan umalaynaya inaan mushkiladii soomaaliya ka dhacday qeyb kasta adinku hadda maxaa faahfaahin ah oo aad ka haysaan dagaalkani ka socda goobweyn ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay dib baa laga soo sheegi doonaa dagaalka waa socdaa haddii dagaal aan dhammaan khasaarihiis hadda ma soo hordhigayna laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa inayna soo gaartay dhimasho iyo dhaawacba inay jiraan shirkiina hadda garbahareen kaga socda war baa ka soo saarteen oo dawladda baaqa ugu dirteen dawladda maxaad u jeediseen marka dawladda ayada ayay saaran tahay mas-uuliyadda ayada ayaa garwadayn ka ahayd heshiiskii dhawaa oo meesha la galay ayada ayaa ay tahay inay dadkeeda u xaqsoorto oo ay kala celiso oo wixii khaldanna ay gacan biraha ku qabato mas-uuliyaddaa saaran inay gudato oo dagaalkaa la joojiyo wax kastana wadahadal lagu dhameeyo ayaan ujeedinay inay ka howlgasho ayagoo kaashanaysa beesha caalamka